sidaynu ognahay oo marka dambe aynu ka warrami doonno inay tahay meeshuu u safray ayaa dagaalkii bucaad la odhan jiray sanadkii koob iyo tobnaad ayaa lix nin baa ka soo safray oo runtii ka mida reer madiina lixdaasi iyagu si khaasay runtii usoo safreen waxaa ka mid ahaa ascad binu suraara waxaa ka mid ahaa cawf binu xaaris binu rufaaca waxaa ka mid ahaa raafic binu maalik binu cajlaan qudbata binu caamir caqbata binu caamir iyo jaabir binu cabdilaahi binu ricaab lixdaa nin oo runtii aws bay ka wada tirsanaayeen walidaalika waxa way aws iyo khasraj way kala badnaayeen khasraj baa ka yara awood badnayd oo runtii sacad binu mucaad uu hogaaminayay qoladanna sacad binu cubaada ayaa hogaamin jiray magaaladii runtii ma ka yimaadeen dabeete rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayaa runtii arrintii maqlay nebigu calayhi salaatu wasalaam uu u tegey dacwaddiiba runtii u bandhigay waxaanay ahayd geedkii ugu horreeyey ee unkama ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam magaaladii madiine oo diintu ay ku hana qaaday ka unkama ayuu ahaa halkiibuu nebigu calayhi salaatu wasalaam kula hadlay dabeete waxay dhahen yaa rasuul allah tolkayaanu ka nimid waxaanu u nimidba bay yidhaahdeen inaanu hub iyo ciidan iyo lacag waxaanu heli karno waayo waxaanu isdilaynaa khasraj oo nagana tiro badan walidaalika ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu kaaga dhigo faraj dadkayagii oo runtii awsiya khasraj yani sidanaynu quraysh ku sheegayno quraysh oo dhani waxa ay isdilaysay imanka kuwanay rasuulka ishayeen oo dhan oo reer beni maqsuumay ka mid yihiin oo reer beni cabdima waa odayga shanaad xataa kuwa rasuulka dhibayay calayhi salaatu wasalaam ee qabaa'ilka badan ahaa ee la dagaalamay quraysh oo dhanna dee odayga tobnaad caailad keliyaah walidaalika waxa wey reer madiinana sidaasi leeg awsiya khasraj caailad keliya ayay ahaay laakiin in badan yahuudda iyaga dhex deganayd runtii dad ahaan dad wanaagsan bay ahaayeen laakiin yuhuudda ayaa isku diri jirtay waxaa la dhaha lixdoodaasi runtii maalintaasi nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay la qaateen islaamnimadii dabeete sidii ayay ku noqdeen waa sanadkii koob iyo tobnaad warkiibay magaalada madiine oo dhan gaadhsiiyeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam sanadkaa koob iyo tobnaad bishii shawaal waxa uu guursaday caaisha bintu rasuul caaisha bintu abi bakrin bintu abi quxaafa caaisha oo runtii abubakar uu dhalay baa nebiga calayhi salaatu wasalaam la siiyey oo ficlan nebiga calayhi salaatu wasalaam saynu taariikhda ku hayno saddex iyo toban dumaruu doonay laba wuu sii daayay rasuulku calayhi salaatu wasalaam intaanu la kulmin koob iyo tobanna uu la aqalgalay rasuulku calayhi salaatu wasalaam sagaal iyagoo nool buu ka dhintay labana hortiibay dhintay rasuulku calayhi salaatu wasalaam caaisha ayaa ku jirtay wax iyadoo inana uu guursaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo runtii uu dhalay abubakr bin abi quxaaf inta kale oo dhan guurar yacni dacwiya oo siyaasiya ayay ahaayeen insha allahu tacaala xagga dambe marka aynu taariikhda dhimashada rasuulka ku dhadhawaano calayhi salaatu wasalaam ayaynu rasuulka abtiyaashii iyo rasuulka adeeradii iyo rasuulka habaryarihii iyo waxaas iyo noloshiisii iyo dharkii uu xidhanayay iyo hilibka wuxuu ugu jeclaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyo raashinka inta uu ka qaadan jiray siduu u seexan jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyo dadkii la shaqayn jiray sida ay kala ahaayeen iyo fardihii uu lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo baqlihiisii iyo xoole intuu lahaa iyo intaasoo dhan ibnulqayim iyo ibnu sacad oo runtii aada uga warramay intaynu isku soo ururino ayaynu insha allahu tacala wax ka tilmaami doona walidaalika waxa weye dumarkii siduu ku guursadayna wakhtigaasaynu insha allahu tacaala ka warrami doono laakiin xagga wakhtiga tasalsulkaynu ilaalinaynayo wakhtigan iminka halka aynu marayno waa wakhtigii uu guursaday caaisha bintu rasuulillaahi caaisha bintu abi bakrin bintu abi quxaaf sanadkii runtii koob iyo tobnaad awalkiisi oo ficlan riwaayaadka qaarkood ay leeyihin aakhirkii bishii sanadkii tobnaad waxaa la yidhahda xajkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam boqol iyo afariyo toban kun oo saxaabi riwaayaadka yani siiradu aada bay u howl badantay boqol afariyo toban kun oo saxaabi ayaa ka qeyb galay xajkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddana saxaabadu waxay ku kala tegeen xajkaasi ma qiraan buu ahaa ma xaj infiraadiyuu ahaa ma xaj tamatucuu ahaa yani boqol iyo afariyo toban kun oo saxaabi baa soo taagnaa haddana waxay ku kala tegeen xajkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam noocuu ahaa walidaalika waxa weeye haddana waxaynu ku dadaalaynaa in inta muctamadka ah ee runtii loo badan yahay aynu soo ururino wakhtigaa waxaa dhacday alisra walmicraaj waa bilowgii sanadkii koob iyo tobnaad aakhirkii sanadkii tobnaad rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidaynu ognahay sanadkaasi sanadkii tobnaad dhammaadkiisu waa sanadkii dee murugadu ahaayee khadiija ay dhimatee abaadaalib uu dhintay ee quraysh weerarka badan ay ku samaysay ee rasuulku uu daa'if u cararay ee daa'if dhibaatadu ay kala soo kulantay walidaalika culimmadu waxay leeyihiin waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam loo fidiyey casuumadii bani aadam loo fidin lahaa tii ugu ballaadhnayd ayaa loo fidiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaana runtii sanadkii tobnaad aakhirkiisii dhacday al-isra walmicraaj adugu riwaayad badan baa jiro qaar waxay leeyihiin sanadkii shanaad buu ahaa qaarkood waxay tilmaamaan maye rasuulku calay slam sanadkii saddexaad laakiin sida muctamadka ee ibnulqayim iyo aimadii saalixiinta ay isku soo ururiyeen sanadkii tobnaad ayuu noqonaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إلهي بكور رمي وحان سهل إلهي ليلمي رسول كيس من المسجد الحرام كقاضي مسجد كحرم إلى المسجد الأقصى إلا قدس كي لنريه من آياتنا سأل آيات كي يقول أصوت سنه inahu huwa samiicu lbasiir ilaahay waa ka wax maqla waxna arkee si aanu wax usoo tusno oo aayaadka iyaga uu usoo arkaanu u qaadnay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa qudus meeshaa maanta yahuuddu maalin walba ay dhagax goosanayso ee hal milyaar iyo afar boqol oo milyan oo muslimiina ama hal bilyan iyo afar boqol oo muslimiina ama kun milyan iyo afar boqol oo milyan oo muslimiini runtii maanta ay eeganayaan meeshaasi wey walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam waana qibladii koowaada muslimiinta oo muslimiinta qibladooda qudus bay ahayd markii dambe ayaa muslimiinta loo soo wareejiyey kacbada oo nebigu calayhi salaatu wasalaam qiblada in kacbada looga dhigo uu runtii jeclaa laakiin markii ugu horreysay qiblada muslimiintu waxay ahayd qudus ee runtii salaada lagu waajibiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam ibnulqayim wuxuu leeyay waa la dheelmiyey isaga oo jidhkiisii iyo ruuxdiisii ah subxaana aladii asraa bicabdihi addoonkiisa dheelmiyey addoonnimadiisa yani rasuulka oo dhammaystiran dheelmiyey marka ibnulqayim aimada qaar baa qaba ruuxdiisuunbaa rasuulka la qaaday laakiin isagoo dhammaystiran in la qaaday ayaa runtii ay u badayiin jamhuurka culimmadu asraa bicabdihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam baytulmaqdis baa la geeyey isagoo runtii yani sifo subxaana allah waa speedku waa maxay waxaan maanta de markii satelliteska nimankan intaas oo kun oo ma garatay waxaynaan garanayn ayaa elbiriqsiga intaas oo kun oo maxay maxay maxay yacni qiyaasaadkooda maanta ay sheegaan elbiriqsigii ayaa satelliteska qaar ay jarayaan bay idhaahdaan walidaalika waxa weeye dee markii waxaa ka waramayaan inagu waxaynu xusuusanaynaa maanta inagoo u fadhina rasuulka calayhi isalaatu wassalaam waayo rasuulku wuxuu yidhi markii laysoo celiyey een qudus tegey een samo toddobada sabo soo maray oo aynu ka warrami doonno waxaan ku soo noqday iyadoo weli gogashaydii ay kulushahay buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam yacni gogashii aan ka toosay iyadoo sideedii usii kulum ayaan ka yani markaa maxaad isleedahay gogasha intaad ka kacday iyadoo kuleylkeedii wala daraankeedii jiro uu ku soo noqday rasuulku calayhi salaatu wasalaam rasuulku calayhi salaatu wasalaam baytulmaqdis buu tegey halkaasi ambiyada oo dhan buu nebigu calayhi salaatu wasalaam boqol iyo afariyo labaatan kun oo nebi ayaa nebigu ayaa ilaahay subxaanahu watacaala soo diray sida alimaam asiyuudi fii kitaabihi almisbaax uu ku sheego wa ficlan boqol iyo afariyo labaatanka kun ee nebi saddex boqol iyo shan iyo toban ay ka mid ahaayeen rusushii lasoo diray ee risaalada loo soo diray adugu ambiyada oo dhan nasku wuxuu tilmaamayaa ambiyada oo dhan ayuu halkaa ku tukiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa yaqaana qaabka uugu tukiyey iyo siday iskugu yimaadeen innagu waa inaynu sidaa u rumayno waxaasoo dhani waa haybiyaadka iyo cilmiga ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulku calayhi salaatu wasalaam dabeetoo samada koowaad baa la geeyey mar allaaliya markii uu halkaa ambiyada ku tukiyey markaa nebiyullaahi aadam calayhi asalaam ayaa uu kula kulmay iyo arwaaxu shuhadaa ruuxdii shuhadada oo midigtaa ayaa la tusay waxlaali wixii shuhado muslimiintu dadkii yani wanaagsanaayoo dhani ay lahayn waxlaali wixii shahiidaha waxlaali wixii ruuxdii ashqiyada dadkii xumaayoo dhan ruuxdoodiina waa la tusay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo bidixda ayaa laga tusay iyadoo nebiyullaahi aadam calayhi salaam uu kula kulmay socdo koowaad samadii labaad rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa lagu soo dhoweeyey iyadana yaxya binu sakariya iyo ciisa calayhi asalaam ayaa uu kula kulmay rasuulku calayhi salaatu wasalaam samada saddexaad wuxuu kula kulmay rasuulku calayhi salaatu wasalaam nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam oo isaguna aada iyo aada ugu soo dhoweey samada afaraad wuxuu kula kulmay nebiyullaahi idriis calayhi salaam oo isagana aada u soo dhoweeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam samada shanaad waxa uu kala kulmay nebiyullaahi haaruun bin cumraan calayhi salaam samada lixaad waxa uu kula kulmay nebiyullaahi muusa calayhi salaam samada toddobaad waxa uu runtii kula kulmay nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam rasuulku calayhi salaatu wasalaam walidaalik markii toddobada samo uu dhaafay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa ficlan samooyinkaasi maxay yihiin iyo leeriskaasi ilaahay sheegaya waxaasoo dhani qaarkoodna maanta bani aadamku waxbuu ka ogaaday qaarna waa cilmi ilaahay inuu ogyahay oo bani aadamku uu garto marka uu in yar sii joogaba bani aadamku waxaa nusuustu ay sheegayso ayaa wax yar yar yar ayuu ka ogaada rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa ka ilaahay kaga waramo fii suurati اnnajm wاnnajmi idaa hawaa maa dalla saaxibukum wamaa qawa wamaa yantiqu cani اlhawa in huwa ilaa waxyin yuuxa callamahu shadiidu اlquwa duu miratin fastawaa wahuwa biاlufuq اlأclى ثم دنا فتدلى فكان غاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى مركا يعني إلهي سبحانه وتعالى وحكوره في سورة النجم ملبو قال رسولك عليه الصلاة والسلام جبريل أوكا ولذلك هل كاسي ayaa nebigu calayhi isalaatu wasalaam ataxiyaatu almubaarakaatu alsalawaatu lilaahi yacni atixiyaadku waa salaantii uu salaamayey yacni waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulku calayhi isalaatu wasalaam ee la baray kulankii uu ilaahay subxaanahu wa tacaala la sameeyey ayay ahayd atixiyaadka maanta aynu ku atixiyaadsanno intaasoo goor maalintii walidaalika nebigu calayhi isalaatu wasalaam waxaa la soo siiyey hadiyaddii ugu qaalisanayd oo ahayd shanta salaadood ayaa nebiga calayhi isalaatu wasalaam loo soo dhiyey wa ficlan rasuulku calayhi isalaatu wasalaam intii uu ma garatay xaggaa joogay aayado badan ayaa la tusay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam waxaa ka mid ahayd mar labaad baa rasuulka operation lagu sameeyey waanagii ka warramaynay sanadkii afar jirkiisii in la qalay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam oo runtii wax laabtiisa la nadiifiyey wa ficlan waa waxyaalaha maanta dhakhtarada waaweyne maanta dunida jira iyo waxaan maanta yani technolojiga maanta jira dee inagu maanta lama yaabayno oo maanta waxa weye qofki isagoo halkaa iska jooga ayaa adigoo gidaarkaa soo fadhiya ayaa qaliinkaagu soconaya oo caadi iskaga fadhiya oo qofka oo caadi u sheekeynaya ayaa runtii laser ma garatay lagu isticmaalaya oo qalabka qofka laga yaabaa in halkaa laga soo talo jirkiisii oo iska caadiya laakiin innaga waxa weeye afariyo toban boqol oo sannadood ka hor ayaa rasuulka isaga oo ilbiriqsiyo ilaa samada la geeyey laga soo celiyey ilbiriqsiyaatay ayaa obrethonkiisuna ku dhex jiray wa ficlan rasuulka calayhi salaatu wasalaam shaqo seed qaliin kalea lagu sameeyey oo runtii lagu sifeynayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidii loo qalay iyo wixii laga qalay waxaasoo dhan cilmiga ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay ku sugan yihiin laakiin sidaasaynu ku rumaynaynaa oo mar labaad baa la qalay rasuulka calayhi salaatu wasalaam laakiin waxaan maanta gaaladu ay ku faanayso muslimiintu wax waloo qur-aanka ku yaalla inaynu baadhno oo cilmigiisa la doondoono ayaa layna faray in bani aadamku wax uu qaban karaa ay jiraan wax allaaliya waxaa nusuustu inoo sheegaysa oo ay tahay in lagu dadaalo cilmigeeda la barto ayaa waxaasoo dhani ay tilmaamayaan almuhim rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxyaalihii u arkay waxaa ka mid ahaa maaliku naar oo runtii khaasinkeedii ahaa yacni maalik oo malagaasi malaga ka wakiilka anaarta oo wejigiisu runtii uu aanu mid nin naxa aanu ahayn ayaa la tusay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay ugu talagalay mujrimiinta oo dhan iyo cid walla oo diinta ilaahay ka fogaatay ilaahay meel ugu diyaarsaday waxaa la tusay rasuulka calayhi salaatu wasalaam dadka xoolaha agoonta cuna walidaalika waxa weeye waa faruuryaha waxay leeyihiin geela oo kale walidaalika waxa weeye kolba dhagax intaa leeg ayaama garatay oo naar ah iyadoo lala hortaagan yahay oo allahuma salli calaa maxamed dhagaxaasi afka loogu ridayo ayaa la tusay rasuulka calayhi salaatu wasalaam walciyaadu billaahi iyadoo laga digaya xoolaha agoonta in loo dhowaado waxaa la tusay rasuulka calayhi salaatu wasalaam akalatu riba dadka runtii ribada dulsaarka runtii dulsaarku waxa weeye waa waxaan maanta nimankan dunida haysta ay ku shaqeeyaan ee maanta maraykankii aada ogeyd yacni billions and trillions waxaynaan tirin karin waxay ka sheekeeyaan mararka qaarkood waxaad soconaysaa waa malaa tirooyinkaasi yani adar malaa taasi way sameeyeen baad soconaysaa dee waxaynaan subxaan allah yani markay tirinayaan dee yani acdaadda qaarkood tirooyinka qaarkood wax yani aad maa yafuqu lxisbaan bani aadamka caqligiisa wuxuu qaban karo wax ka badan ficlan de way wax miyaynu tirin karaynaa waxay ka warramayaan berigii dhoweyta wall street-ka maraykanka gudihiisa lacagtay leeyihin way khasaartay yacni shan iyo konton trilyan yacni sideed nin oo ka mida kuwa khaliijka jooga oo keliya yacni lacagta ay sheegayaan oo keliya hadda waa sideed nin oo keliya lacagta ka khasaartay malaha yacni intaas oo kun oo sannadood muslimiinta oo dhan haddii ma garatay dunida ku nool dolar dolar loogu qaybiyo ma garatay lays yidhaahdo u tiriya ayaa malaha ku filnaan lahayd yacni waxaa la leeyahay hadda waa sideed nin oo keliya oo ma garatay khaliijka ku nool oo ficlan iska daadee dunidii kale waxaasoo dhan waxaa la leeyahay waxa ay ku dumeen waxa ka mida waa ribada weyn haddana meel allaaliyo wixii wax hantida intaa leeg ilaa maanta maraykanku haysto meel allaaliyo meel ay martay qaylada ka dhacaysa maraykanka iyo inta shaqaale lagu waayo waayo wax kale maaha waa ribada weyn ribadu waxa weeye anigoo maalqabeena ama hebeloo maalqabeena ama qof kaloo maalqabeena ayaa dadka kale hantidooda ku dul nool waa sidii carabi aynu jirtay masalan dadka masaakiinta ayaa intay lacagta ka amaahdaan lacag bay amaahin jireen waxay odhan jireen soo shaqee marka waa dulsaar ribada waxa loo yaqaan waa interest qofka ood wax iska saartay adigoo meel iska fadhiya ayuunbaa doonaysaa xoolaha dadka oo dhan intaad system u samaysato inaad tiraahdo adigu inaad faa'iido un gurato ribada la sheegaya waa intaa weyn waayo islaamku wuxuu yaqaanaa deyn ama waa baac mushtari xalaala oo labada qof ka dhexeeya ama waa deyn qofka muslimkii markuu kuu yimaado isaga oo baahan rasuulku wuxuu yidhi laba ajar baad leedahay midi waa ajarkii walaalka midna waa ajarkii tooga quminta deynta walidaalika waxa la yidhi qofka iminka iminka dunida waxa weeye markaad bangiga tugto dee nimankaa dunida haysta dee ribada la sheegayo ha imisaad u baahantay gurigaaga waa caynka dadku way wada deymaysan yihin yurub iyo maraykan waxaa loo shaqeeyaa un nimankaa dunida haysta waa gruub yaroo koobanoo yahuudunbaa dunidao dhan u shaqaysta ninku wuu shaqaynaya wuu shaqaynaya maraykan yurub iyagoo ku nool wuxuu ku leeya konton sannadood waxaan ku dadaalaya bal guri yar iyo beer yar inaan runtii samaysto lacagta laga sheekeynaya lagu leeyay mushaahar bay u qaataan iyo waxaas tirama laha haddana intraskaa darteed qofku wuxuu shaqaynayaa intaas oo saacadood haddana waa cadiban yahay walciyaadu billaah waa dadka badankooda in yar waa inta nool ee dunida oo dhan ku dul nool laakiin dadka inta u badan ayaynu runtii ka warramayn almuhim ribadaasi kuwaasi waxaa la tusay rasuulka iyaga oo calooshoodu caloolweyn oo qofka ag taalla walidaalika waxa wey qofkii uu qaadi kari lahayo yani waxa wey qofkii oo calooshii oo masaajkan oo kale lalakiisiiyey oo subxaana allah yacni qofkii uu la dhaqaaqi kari laayay wa haaulaai hum akalatu riba rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa lehi kuwaasi waa kuwi yacni ribada waana nidaamkaa runtii maanta gaaladu ay ku jabtay muslimiintuna runtii ay dabagelayaan laakiin ay tahay inay iska daayaan waxaa la tusay rasuulka calayhi salaatu wasalaam dadkii sinaysanayay walidaalika waxa weeye waxaa la tusay qof hilib macaan oo daraya ag yaallo dhinacanna hilib qurmay oo ag yaallo oo hilibkii qurmay cunaya ayaa la tusay rasuulka calayhi salaatu wasalaam yacni waxa weye qofkii xalaashii buu ka baydhaya dabeete xaaraantii buu doonanaya ayaa lagu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la tusay dumar naasahooda la sulay meel sare oo naasi ay meel ku xidhayeen oo iyagiina soo laalaada ayaa la tusay rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxuu yidhi maxay yihiin kuwani waxaa la yidhi kuwaasina waa dumarka ilmihii ma garatay ilmihii ninkuu lahaa intay ka qaadaan oo ficlan dhaqan carabi ay lahayd bay ahayd yacni qof kala siinaya ama iyadoo gabadhii og in ilmahaasi dee qof kale uu leeyahay qof kala siinaya kuwaa weeyi kuwa sidaa sameeya ayaa uu yidhi rasuulku calayhi salaam waa dhaqan runtii dadkii carbeed aada iyo aada ugu badan jiray almuhim rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa loo soo dhiibay markii uu soo noqonayay shanta salaadood iyagoo kontona rasuulku markuu nebiyullaahi muuse calayhi salaam marayo samadiisa ayaa nebiyullaahi muuse uu yihi maxaa tidaa asuu yihi waxaan sidaa konton salaadood oo ummaddaydii lagu soo waajibay waar oradoo ilaahay ku noqo buu yidhi sida ibnulqayim uu tilmaamayo konton salaadood laba salaadood baan reer bani israa'iil ugu taag waayo dib ugu noqo ilaahay ha kaa soo fudaydiy dabeetna nebigu calayhi salaatu wasalaam waa uu noqday markaasuu haddana ku soo noqday maxaad sidaa intaasaan sidaa waar kaa socon maysa ee dib u noqo oradoo haddana ilaahay subxaanahu watacaala ku noqo adigu rasuulka calayhi salaatu wasalaam nebiyullaahi muuse calayhi salaam siduu u celcelinayay shantaa salaadood buu ka soo reebay dabeeto markii dambe uu shantana kala hadlay buu yidhi ilaahay baan ka xishoonaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam in runtii shantaasi aan kula noqdo walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam hadiyaddii ugu weyneyd ee runtii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu la yimid waxay ahayd shanta salaadood oo ficlan shanta salaadood salaada runtii dee mar baynu ka hadli doonaa wakhtigeeday leedahay dee mana aha dee salaadii saxaabada iyo raggii dee raggii rag ah curwa bin subayr oo kale iyo dee salaadeennan maanta marka mid halkan ka hadlo qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun waxaa laga yaabaa ilmaha yare ka qayliya halkee inaad tiraa waartaloya kaa abusiye markiiba ama mobileka ama dee dhaqdhaqaaqa yar markiiba aad dareenta laakiin dee raggii rag ahaa curwa bin subayr salaaduu keenay rasuulku calayhi salaatu wasalaam yani curwa la yidhaahdaa waa lug baa la doonaya in la jaro markaa dabiibkii baa yidhi waa ilow laba dhakhtarka waa in lugtaa lagu jaro haddii kale cudurkaas uu fidaya diyaar baan u ahay buu yidhi markii la jarayey ayuu geed yar u keenay suu yihi geedkaas deelen inta lagu jarayo si aanad u dhaqdhaqaaqin oo aanaan meel kale kuu jarin de waa inaad moogta wuxuu yidhi waan iska daayo salaad baan gelayaa sunno ee markaan lugtaan kuu soo fidinaya ee lugta intaad doonto ka gaadhsiin buu yidhi intaan salaada ku jiro macaada allaahi an yaqiiba caqlii min allaahi laxda dee dadkii saalixiinta yani waxaan ilaahay ka magan galay in ilbiriksi qalbigaygu ilaahay subxaanahu watacaala ka maqnaado wa ficlan waxaa la idhaha lugtiibuu soo fidiyey halkii baa lagu jaray insha allahu tacaala intaasaynu ku dayn doonaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu